magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan boqol arday oo dhammaystay fasalka sideedaad iyo cilmiga sayniska islamarkaana ka aflaxay dugsiga hoose dhexe sare ee safa munaasabada lagu maamuusayay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka safa bahda waxbarashada macalimiin waalidiin haween iyo dhalinyaro maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee safa jaamac maxamed mahad ayaa ka warbixiyey munaasabadan بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما بعد إله ما تسكله anagoo caafimaad qabna halkaan iskan keenay marka xigtana waxaan u mahad celinayaa marti sharafta qaaliga nagu ah ee halkaan inoogu timid oo waqtigooda ina siiyey ay ugu horeeyaan waalidiinta ay ku xigaan maamulayaasha jaamacadaha iyo iskuulaadka iyo ardayda iyo marti sharafta dhammaan iyo saxaafadda waxaan idin leenahay idinma iloobi doono waqtigaana siiseen annagoo taargetkeenna uu yahay in dhammaan bulshada ay wada guulaysato gaar ahaan reer beledweyne markii baahiyihii bulshada aan ogaanay ee ilaa heer dugsi sare ardaydii usii baahan yihiin nidaamka waxbarashada ayaan waxaan ka dhignay laba shifti ama laba qaybood qayb sida nidaamiga caadiga ah ee waxbarashada nidaamiga ah ee dugsiga hoose dhex sare ee qaybta lagu dhisa ardayda ee akademiyadda hadday ahaan lahaayeen maadooyinka cilmiga hadday ahaan lahaayeen xilmi accountingka iyo businesska qorshaha sanada cusubna haddii la yidhahdo waxaa inoo qorshaysan maadaama manhajka lagu soo daray computer science ayadana haddii la yidhahdo inoo qorshaysan tahay in sanada dambe ay aan kusoo kordhino maadada combyuterka qaar ka mid ah marti sharaftii ka qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey ardayda loo qabtay munaasabada iyo maamulka iskuulka
waxaan rabaa marka ardada inaan kula dardaarmo mar kasta waxbarashadu way bilaabataa ay ma dhammaato waxaad joogtaan xaaladii ugu horreysay ee waxbarashadiinna waxaa la idin siiyey furihii aad ku furan lahaydeen guriga idinkaa la idinka rabaa in intaa furtaan waxa dhex yaallo kala shaandhaysaan kala macnaysaan mid idin ku toosan aad raacdaan sidoo kale waxaa jeclaan lahaa adduunka sida wax looga barto in annagana aan wax uga baranno bani aadamku suurtagal ma aha laba iyo tobanka maado ee la dhigaa inay ku wada fiicnaadaan laakiin waa inaad lahaataa waxaa la yidhahda major iyo minor waa adiga marka hore dooqa koowaad ku ah iyo dooqa labaad maadooyinka dooqa koowaad waa inaad ka dhiidhisaa oo aad darajo fiican ka keentaa maadooyinka minorkaana waa inaad theory fiican ka haysataa oo aad ku dadaashaa sidoo kale dhammaan marsharafta dabeer kala duwan ee maanta halkaani ku sugan dhaqaatiirta sharafta leh waxaan idinku salaamayaa salaan islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii maanta halkaani waxaan ku arinay waxyaabo aad markaas looga farxo kuwaas ayna barin maanta maamulayaashayna macallimiintayna iyo dhammaan waalidiinta halkaan soo istaagtay ma raba inaan ku dheeraado keliya waxaan rabaa inaan u hambaleeyo maanta ardayda heerar kaleta isku bedelaysa kuwa ka baxaya dugsiga sare ee u gudbaya heerarka jaamacadaha iyo kuwa markaas ka baxaya dugsiga dhexe iyagana u gudbaya dugsiga sare runtii dhammaanteed meesha u imaanin inaan maantaan sifayno reer safa waxay yihiin reer safa runtii inay yihiin ishii magaalada waaynu caddahay waanu ognahay insha allahu tacaala waxaanu ku bogaadinaya mar kasta juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyaan ardayda soomaaliyeed runtii inay hore usii wadaan dufcadan waa dufcadii toddobaad ee ka aflaxda dugsiga hoose dhexe sare ee safa qaybta cilmiga sayniska tan iyo markii la aasaasay